بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به waxaan ku dhex jirnay في سورة المائدة suuradda awalkeeda allah subxaanahu wa tacaalaa isagoo dadka mu'miniinta la hadlayo wuxuu noo soo sheegay in xoolaha allah subxaanahu wa tacaala uu noo xalaaleeyey oo allah uu leeyahay uxillat lakum bahiimat lancaam laakiin istina la raaciyo waxaa la yidhi ilaa maa yutlaa calaykum waxa la idinku dul akrin doona mooye waa idiin xalaal xoolaha waxa la idinku dul akrin doona mooye aayaddan marka wixii nala ku dul akrin lahaa oo nala ka xarimay ayuu allah subxaanahu watacaala noogu sheegaya xurimat calaykum xurimat waxaa la xarimay calaykum dushiinna waxaa laga xarimay haddaa mu'miniintii tihiin almaytatu baktigaa laydinka xarimay cunistiisa aada cuntaan waaddamu dhiiggiina waa laydinka xarimay inaad cabtaan walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisana waa laydinka xarimay cunitaankiisa wamaa shayna waa laydinka xarimay xoolo ayaa laydinka xarimay uhilla dhawaqa kor loogu qaaday ligayri illaahi alla waxaan ahayn bihi xoolahaas waxaan magaca alla ahayn dhawaqa kor loogu qaaday markii la gowracayeyna oo magaca ilaahay magacaan ahayn loo sheegay kaana waa laydinka xarimay cunitaankiisa magaca ilaahay magacaan ahayn xoolihii lagu gowracaa loo jeeda wamaa xoolana waa laydinka xarimay uhilla ligayri illaahi alla axad aan ahayn magaciisa kor loogu dhawaaqay bihi shaygaasi yacni cinda dabcihi marka la gowracayo agteeda wixii loogu dhawaaqay allah magaciisa waxaan ahayna cunitaankoodii waa laydinka xarimay waalmunkhaniqatu tii la ceejiyey oo ceego la ceejiye darteed u dhimatayna ayadoon la gowricin waa laydinka xarimay cunitaankeedii waalmawquudatu neefkii la hartiyey yacni waalmawquudatu neefkii la garaacay baan u jeedaa oo sidii loo garaacayey isagoon la gowricin sidaa ku dhintayna waa laydinka xarimay waalmutaraddiyatu neefkii yacni maaragtay soo shalwaday oo meel sare ka soo dhacay meel sare inta ka soo hoobtay sidaa ku dhintay iyana waa laydinka xarimay waalnatiixatu tii la hartiyey oo neef kale intuu hartiyey hartidii darteed u dhimatayna waa laydinka xarimay wamaa xoolana waa laydinka xarimay akala sabucu dugaaggu ou cunay oo sidaa ku dhintay intuu dugaag cunay sidaa ku dhintay ayana waa laydinka xarimay ilaa maa dakaytum intaan laga soo bilaabo almunkhaliqatu waalmawquudatu waalmutaraddiyatu waalnatiixatu wamaa akala sabcu istifnahaan u celinaynaa ilaa maa dakaytum wixii aada gowracdeen mooye inta nolol ku gaarteen iyagoo nool aada markaa gowracateen taa mooye waxa kale waa laydinka xarimay wamaa xoolana waa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala annusubi taalooyinka korkooda iyo dhagxaantii la taagtaagay ama asnaamta dusheeda lagu gowracay ayana waa laydinka xarimay oo allah waa idinka reebay xoolahaas inaa cuntaan wa an tastaqsimuu waxaa kaloo laydinka xarimay waan tastaqsimuu inaad ku qayb dalabtaan oo qayb ku weydi qaybtiini nasiibkiina ku weydiisataan bil azlaami qoryihi inaad nasiibkiina khayr iyo shar waxaad leedihiin aad ku weydiisataanna waa lidinka xarimay dalikum kiina oo alistiqsaamu bilazlaam ah xoolo yacni wixii laydiin qoray ood qoryaha wax ku weydiisataan aad ku maaragtay ku dalabtaan ah fisqun waa taaca ka bixid wey allah taacadiisii oo laga baxo jahli iyo kufri weeyaan alyawma maantadan la joogo ama waktigan hadda aan joogno ayay ya'isa aladiina kuwii quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinnii ay ka quusteen yacni diinkiinna inay buriyaan ka qaalib noqdaan idinku soo celiyaan diinkoodii taa way maarata way ka quusteen weeyaan maxaa yeele ilaahay baa idiin dhammaystiray diintiinnii ee falaa takhshawhum kufaartii ha ka baqinina haddaa muslimiin tihiin wakhshawnii aniga iga baqa allah baa odhanaya aniga iga cabsada cabsida dhabta anaa iska leh gaalada ha ka baqinina waxa idinka qaadi karaan lama arko alyawma maantadan la joogo ayaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii aan idiin dhammaystiray diinkiinnii yacni waa la kaamil yeelay wax dambe oo ziyaado dambe uu u baahan yahay lama arko weeyaan wa atmamtu waan taam yeelay yacni waa dhammaystiray wey calaykum dushiinnana nicmatii aniga nicmadaydii ayaan idinku idiin dhammaystiro idiin kaamil yeelay waradiitu waan raadi noqday lakum idinka muslimiinta waxaan idinkaga raadi noqday alislaama islaamkii baan idinkaga raadi noqday diinan diin ahaan diin ahaan islaamkaas baan raadi idinkaga noqday wax alla wixii ka soo haray islaamka oo diin laga dhigtaa allah raadi kama aha subxaanahu watacaala markaasaa waxaa loo noqonayaa waxyaalihii muxaramaadkii ayaa hadda haddana aayaddu u noqonaysaa faman idurra faman faman idurra qofkii loo dhibaato geliyo maytadii iyo wixii ka soo haray maytadii wixii la sheegay meeshan maarata allah ku tilmaamay qofka loo dhibaato geliyo loo baahi geliyo fii makhmasatin baahi darti yacni maarata dhexdeedna loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin asagoo ah midkaas makhmasada ay hayso iyo baahidu ay hayso hayra mutajaanifin mid leexanayo midaan ahayn uu yahay uunan leexanaynin liifmin dembi oo xaraama mid u leexanayo uusan ahayn qofka sidaa loogu dhibaato geliyaa yacni ilaahay waa u banneeye weeyaan waa loo yani arrinkaas waa u xalaal wuu cuni karaa baktiga haddii lagu dhibaato geliyo adoonan ismi iyo dembi iyo shay muxarama aanan u leexanaynin way kuu bannaan tahay baktigii wixii ka soo haray fa ina allaha alle markuu qofka isticmaalo liajli lidiraar markuu dhibaato darteed iyo baahi oo waxaas u cunaahi fa ina allaha alle hafuurun allihii dhaafid badan weeye raxiimun haddana naxariisasho badan weeyaan aayaddan waa aayad axkaam aada iyo aad aada u tiro badan kulansatay weeyaan muxaramaadka waxyaalaha nala ka xarimay in badan oo ka mid a ayuu allah noogu sheegi subxaana wa tacaala marka waa sidii aan soo sheegnay waa tan allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxillat lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutla calaykum wixii nala ku dul akrinaya waa kan wixii nala ka reebay weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi wuxuu u hormarshay maytadii xurimat calaykum almaytatu maytadii ayaa laydinka xarimay maytida waxaa la yidhaahdaa qof wax shayga baktiga la yidhaahdo weeyaan baktiga waxaa la yidhaahdaa waa waxay ku tilmaamaan markay tacriifinayaan maa maata min alxayawaani xadfa anfihi min gayri dakaatin sharciyatin wala istiyaagin yani waxaa la yidhaahdaa xayawaanka is ahaantii u dhinto asagoo aanan gowrac sharciya la gowricin ama ugaarsi la ugaarsanaya sababteeda aanan ku dhimanin oo iska dhintaa ayaa la yidhaahdaa marka baktigu waa xaaraam waxaana la kaga xarimay allah baa naga xarimay xikmadana la kaga xarimayna annaga ma garanayno culammada waxay leeyihiin darar diiniya iyo darar badani ah labadaba way jirt waa loo xarimay bay leeyihiin dhibaato oo xagga badanka ah oo maxaa yeelay neefka markuu dhintaa dhiiggiisu ma bixinay meeshii buu fadhiistay ixtiqaanu dami fii jawfihi wa laxmihi ayaa maaragtay yacni dhiiggii baa ku xabismaya markaasuu hilibkiisii gelaya calooshiisiibuu gelaya sidaasoo marka ay leeyihiin ayuu qofka cunaahi oo badankiisa iyo jirhkiisa ugu dhibayaa bay leeyihiin marka meydida noocay doontaba ha noqoto xikmadii loo xarimay ha noqoto waa shay yacni ama aan garana ama yaanan garanine baktigu waa muxaram waana laka xarimay wey meydida marka waxbaa laga soo istisnoodaa baktigaasna laka xarimay waxaa laga reebaa maytatu samaki waljaraad yacni waxaa la yidhaahdo yacni kalluunka oo kaleeto baktigiisa waa xalaal wey xaaraam ma ah bahalkan ayaxa la yidhaahdo ama jaraadka loo yaqaano baktigiisa isagana waa maaragta waa waa noo xalaal weeyaan waa xalaal wey nusuusta xallishay ayagoo baktiya kalluunka hadday badda soo tuurtay isagoo baktiya waa la cunaya uma baahna waa gowracayaa iyo nidna maaha waa kuwa xalaal wey waxaana tusinaya xadiidka maaragtay ibnu maajah iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan ay wada warinayaan xadiidkaas nabigeenna xadiid abi hurayra wey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey wakadalika maarata imaamu maaliki imaamu shaafic iyo maarata abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i kullaa warinaya xadiidkaas nabiga ayuu abu hurayra wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey can maai lbaxri su-ila rasuulu llahi sala allau alay wasalam can maai lbaxri biyaha badda ayaa nabiga la su-aalay markaasuu wuxuu yidhi huwa ahuuru maauhu alxillu maytatuhu yacni waxa weeye biyihiisu waa daahir badda oo waa lagu dahaaro qaadan karaa maytadiisa baktigiisuna waa xalaal buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yacni kaas jaraadkana sidoo kale nusuus kale ayaa tilmaamayso oo ayaxa laga soo reebo weeyaan marka xurimat calaykum almayta wixii intaa ka soo haray aljaraadu waasamaku waa xaraam wey waa bakti wey lama cuni karo xalaal kuma ah in la cuno ila liajli اlidiraar in loo cuno sida aayadda akhirkeedaan ku arki doonno mooye wadamu dhiiggiina waa la xarimay dhiiggaas nalaka xarimay yani waxaa loo jeedaa aayadda fii suurati alancaam ku jirto ayaa tilmaamayso aayaddan waa mutlaq wey aayaddan wax taqyiida laguma xirin dhiig umbaa la yidhi dhiiggaan idinka xarimay fii suurati albaqarana oo ku soo marnay yani dhiiggii inuu muxaram yahay marka aayadda fii suurati alancaam ayaa taqiidisay oo maarata sii fasirta dhiiggaas waxa uu yahay wuxuu allah leeyahay ow daman masfuuxa marka dhiiggan muxaramkaahi waa addamu lmasfuux wey dhiigga daadanayo shubmayo ayaa loo jeedaa dhiigga cabitaankiisa oo xaaraam yahay addamu lmasfuux قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصبوحا وتاسوي دما مصبوحا ليق لداري ليق شبميو أو كلا أيا مارك شيء الحرمين مركا شيء محرم وربي أو حرمينا يعني مارك عبتان كيسو حتى تداوي هداوي عبته حلالكم من نقنين maxaa yeele dadka hadda ark soomaalida dad baa dad dhiig siiyo waxbaan dawaynaynaaday dhahan dhiig bay u daadiyaan neefaa la qalaya markaasaa la cabsiinaya daawo ma aha waa xaraam uu qofku cunayo weyaan xaraam uu cabayo weyaan marka waa waa muxaram weyaan waxaa la mida dhiigga inta la fariisiyo beer laga dhigo oo kaleeto beerka camal laga dhigana waa xaraam w dhiiggii daadanayay baa la fariisinaya way sameeyaan dadka markaas beer ahaan dadku uga gataan ay kaga iibsadaan isagana waa shay muxarama weyaan marka addamu lmasfuux waa xaraam weya dhiiggaas marka waxaa laga soo reebaa laba shay baa laga reebaa dhiigga yacni maaragtay aan xaaraamta ahayn dhiigga xaaraamta ah waxaan ku sheegnay addamu lmasfuux laba shay baa laga soo reebay waxaa weeye يعني الكبد والطحال لبداس ايا ماركتي laga reebay weeyaan damkaas yani waxaan dhiigaasi beeryarada iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa tixaalka waxaa la yidhahdaa alkabid waa beerka weyn iyo atixaalu oo beerka yarada la yidhaahdo labadaasaan u jeeda labadaasaa laga istitnooday sida matala imaamu shaafici iyo imaamu axmed ay warinayaan ibnu maajah iyo daara qutni iyo bayhaqiba ay warinayaan xadiid ibnu cumar wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam uxilla lanaa maytataani wa damaan waxaana loo xalaaleeyey laba maaragtay baktiya iyo laba dhiig baana loo xalaaleeyey ama almaytataani labada baktigaah ee naloo xalaaleeyey faasamaku waljaraad waa tii hadda aan soo sheegay asamaku kalluunka ama malayga iyo aljaraadu ayaxaasi weeyaan wa ama adamaani labada dhiigoo naloo xalaaleeyena فالكبد والطحال باليران كبد وبيركا لانه ودي الله كفريسي ماشي او كابوري ويا بيركاس هي الطحال بيريرده باش اللي بيركيرده اللي يراهدو لبداس وا لبا ديغ ويه وانا لو حلاليه ويه حديث كاس marka in la rafciyo waxa weeye sahih ma aha waxaas Abu Zur'a iyo Marta Abu Hatim waxay maartay sahihinayaan xadiithii inuu mawquuf yahay ala ibn Umar عبد الله بن عمر إنه موقف كيه كأجهي أي أي صحيح بإليه سلاس ابن حجر مارك ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني أسجن أو مارك كسر جورنيان أي ماذا كتاب كيسليلات في تلخيص في تلخيص الحرير أي كسر جورنا إنه موقف كأو صحيح يهي تاسوية ولذلك أبو حقدر أو حليه يعني ها هذا موقوف هالنقضة oo ha ku ekaada saxaabiga laakinahu wuxuu qabaa yaani fi hukm almarfu'i hadith nabiga loo kor yeelay oo nabiga uu yiri oo kale hukumkiisa la siin maxaa yeelay saxaabiga haduu yiraahdo uhilla lana haduu yiraahdo ama hurima alaina haduu yiraahdo waxay leeyihiin waxay qabtaa yaani maaragtay waxa uu fi hukm almarfu' uu leeyahay yaani mesela diliya umirna bikada nuhina an kada waxaasana la amray waxaasana nala ka reebay waxaasana loo xalaalay waxaasana la ka xarimay haduu saxaabigu yiraahdo wa xukm marfuuc ay qabtaa laana shaygani shay aqli lagu ogaan kara ma aha laakiin xadiidkaasi abdullah ibn umar ayuu ay tasriixinayaan inuu mowquf ku yahay weeyaan marka saxaabaduna sidaas ayuu maartay dhiiga ay ku wada fasireen sida aayadda ay ku fasireen ayaa cabdullaahi ibn cabbaas iyo caaisha radiallahu canha tafaasiirtooda ay ka mid ahay sida ibn abi xaakim uu ka warinayo can ibni cabbaasin cabdullahi ibn cabbaas alla waxaa la weydiiyey laftiisa atixaal baa la weydiiyey baashan beeryarada la yidhaahda baa la su-aalay markaasuu yidhi kuluuhu cuna buu yidhi beeryarada waa idin xalaashahay waa idin xalaali markaasaa la yidhi innahu damun dhiig weeye ilaahna wuxuu yidhi maaragtay xurimat calaykum almaytatu waddamu dhiigii ilaahay waa xarimay markaasuu cabdulaahi ibn cabbaas wuxuu yidhi innamaa xurima calaykum addamu lmasbuuc waxaa laydinka xarimay dhiigga la shubayo daadanayo kaas wey maahane kan ma ahan buu u jeeda wakadalika caaisha sidaasoo kale bay dhihi jirtay innamaa nahaa can iddami lmasfuuc allah wuxuu reebay dhiigga daadanayo oo shubmayo in la cabo oo maaragtay yani la isticmaalo ayuu maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay weyan ولحم الخنزير ضفارك هلبكيسنا اينا والله حرمي ضفارك مدك اي بني ادمكو دقاليستان سيده غالبا اي دقاليستو كلا هان نقدو مدك دونك كجيرا هان نقدو يعني waxay u kala qaadaan mid insi la yiraahdo al-insiyatu wal-wahshiyya mid duurka ku jiro iyo mid la rabaayadeysto ko dooran han noqdeen dofarku waa muharram wa haram weeyaan marka Allah uu xarimay laxmigiisa la yirina illa ilaahi laxmi uu sheegay walaxmu alkhinzir bali doofarka hilibkiisa buu rabbi xarimay waxay leeyihiin culimada laxmi marka la yiraahdo waxa weeye waxa loo jeedaa yummu jamii'a ajzaa'ihi hatta sha'r jirkiisa oo dhan doofarku waa muharram isticmaalkiisa la cuno cunitaankiisu waa xaraam hatta baruurtiisa xaraam hatta baruurtiisa waa muharram weeyaan haddaad yani haddaad tidhaahdi waxa la xarimo waa hilibkee yani maaragtay ma ahan maxaa la yidhahdaa baruurta kuma jirto وتحيل حيليت يا ليلادا مركب يعني مركب ليلا لحمي برورتنا واسوق ليساويا شحم جيسنا وحرام سيدا مثلا إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيهما يكور النيان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال جابر وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الله وحو حرمي خمرة إن لقته ولا بيعيه ولا إيبسده وقفه كشق يسته ميتة يبختك إلا إيبسده خنزيرك إن لقته أصنامتنا إلا بيعيه ولا قده انت بو حرمي الله سبحانه وتعالى ورسولك عليه الصلاة والسلام مركز الويديو فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس كور الرسول إله يوم وحال يري ميتنا برورتي ذا كور برورتي حيلة إليه كور مالي محايا لي دونياشة دوني دا لمريا برور تاس باسولك لوغا بدا دوني دي والوغو دروبا maqaarada baa maaragtay lagu magdeeya oo lagu subkaayo sida loo mariya maqaarka dadka ayaa baruurta intay shitaan shumac ka dhigtaan bay shitaan baruurta marka doofaarka baruurtiisa ka waran intaasoo arrin waa lagu qabsadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa huwa xaraam maya buu yidhi waa xaraam wey baruurtiisa xataa waa xaraam wey uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam cinda dalik marka kadib uu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qaatala allahu alyahuuda ina allaha lama xarama shuxuumahuma jamaluuhu uma baacuuhu faakaluu amanah yani wuxuu yidhi allah maaragtay yuhuud ha lacnadee naxariistiisa ha ka fogeeye markii uu ka xarimay baruurtii oo maaragtay doofaarka markuu ka xarimay way dhalaaliyeen inta baruurtii soo qaadeen bay dhalaaliyeen markay dhalaaliyeen ayay iibiyeen markaasay lacagtii ka soo gashay bay cuneen buu yidhi tamankii ka soo galay baruurtii ay dhalaaliyeen oo iibiyeen ayaa maaragtay ay cuneen buu leeyahy marka waa nooc xeelada ka mid ah weeye waana xaaraam weeyaan marka doofaarka jamiicu ajzaa'ihi waa xaaraam yacni ama baruur ha noqdo ama hilib ha noqdo ومحرم إن الاستعمال وما أهل لغير الله به وحي الله مقعيسا مقعان هين لو قد واقع مركي للقورة عينا عينا إلهي سبحانه وتعالى وحرمي مسلمين تو كحرمي ويا الإهلال وحل إلهي حق اللقضة ورفع الصوت بالإلهي دوق قر لو قاضى أي إهلال كالإلهي مثلا قفك مركو حرمنا يو كلامه wuxuu leeyahay labbayka bil hajj ama labbayka bil umra hajj iyo umra markuu xarmanayo marka ihlaala la yiraahdaa waa dawaqa kor loogu qaadayay wala kor baa loo dhawaaqaya marka hadda waxa loo jeedaa yaani raf'u sawti raf'u sawti bihi 'inda dhabhi marka la gowracayo neefka dawaqa kor loogu qaado ghayr ismillahi ta'ala alla magiciis waxaan ahayn in loogu dhawaaqo sida mushrikiintu ay sameyn jireen asnaamtooda magacyahooda ku gowraci jireen magaca sanamka ay ku gowraci jireen marka yaani waxa weeyaan wama uhilla bihi lighayri illahi maxaa yeelay sidaas ay sameyn jireen allahna wuu ka xarimay subxaanahu watacaala wax alla wixii magaca ilaahay magacaan ahayn marka la gowracayo loogu dhawaaqo waa muxaram sida ibnu kaiir raximahullah uu leeyahay تفسيركيس مركو آياتها فسيرة يحولية ما ذبح فذكر عليه اسم, اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقات مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها عليها اسم غيره يعني عليها اسم اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع ساس أورنيا يعني وحو ليه وحال وحي إلى الله مقعي سمقع عنه لقو قورعه وحرام محايا الله وحو واجبيي makhluuqaadkiisaas marka la gowracayo magaciisa weyn in lagu gowraco oo bismi illaahi allahu akbar qofka uu yidhaahdo sidaa uu neefku ku gowraco ayaa la rabaa wuxuu yidhi markii uu qofku ka leexdo inuu magaca ilaahay ku gowraco oo magaca ilaahay magacaan ahayno sida sanam oo kale buu u gowracay taaquut waxaa la yidhahdaa in badanaa soo marna wixii ilaahay ka soo haroo la caabudaa la yidhaahdaa watano u gowracay yacni iyo wixii la mid aho makhluuqaadka ka soo haray wuxuu doona ha noqdo cid alle jinni baad u gowracday sida hadda kuwa maaragtay boorannaha iyo mingiska iyo balada tunto jinniyada jinni bay u qalaan soo maaha jinniga magaciisa ku qayliyaanoo u gowracan waa la mid wey waa xaraam wey lama cunay qubuurta waxa loo gowraco qabri hebelan u gowracay iyo shik hebelan u gowracaa tidhaahdana waa soo gelaya waa muxaram wey lianna ismu hayr illaahi wey wamaa uhilla bihi ligayr illaahi bay noqonaysaa wax alla wixii ilaahay magaciisa magacaan ahayn cinda dabxi bihi loogu dhawaaqo waa muxaram waa xaraam waana laka xarimay wey in la cuno waaba xaaraam sida allahba uu leeyahay walaa takuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi wainahu lafisqun buu ilahay leeyahy fii suurati lancaam ha cuninina waxaan allah magaciisa lagu sheegin lanna waa fisqi weeyaan marka allah shayga marka la gowracayo magaca neefka marka la gowracayo magaca allah subxaanau watacaala baa lagu gowraci lanna waa makhluuq ilaahay uu leeyahay allahna uu jireeyey sidaa in loo gowraco weeyaan haddii alla cidaan ahayn loo ciddii u gowracdana dhowr jeer waan ka soo hadalnay wuxuu noqonayaa yacni maaragtay qofkaasi qof ilaahay uu lacnado siduu rasuulku noo sheegay xadiidkii imaamu muslim xadiidu caliy bni abi aalibin radia allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay naxariistiisa ka dheereeyo cidda allah cidaan ahayn wax u gowracdo gowracaada marka inuu ilaahay dartiis noqdaa la rabaa nabigeennaa lagu yidhi fasalli lirabbika wanxar yani ay wanxar lirabbik wa rabbigaaga u gowrac cid kaleeto ilaahay cida alla ka soo hartaa u gowracin weeyaan marka wamaa uhilla ligayr illaah wax alla wixii ilaahay magaciisa ka soo harayoo loogu dhawaaqo marka la gowracayahay shaygaasi bakti buu noqonaya wixii allah magaciisa lagu gowracana waa xalaal weeyaan aayadahan marka intaan aayadda qaybteedaan hore حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به في سورة البقرة كسوة مرني في سورة البقرة كسوة مرني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أيضا كسوة مرني والمنخنقة وحال إذن كحرمي المنخنقة يعني تيل عيجيي أيال إذن كحرمي يعني مدي لعيجيي yani ayaa la idinka xarima khanqiga marka waxaa la yidhaahdaa alkhanqu waxay yidhahdaan waa xabsu nafasi sawaaءun kaana dalika bificliha aw bificli hayriha nafaska qofka neefta oo maaragtay ceegada lagu dhego laga cabiso oo qofka neefsan axadku neefsan waayo neefka hadduu neefsan waayo la ceejiyo ama bani aadamka markuu neefsan waayo neefta loo diidaoo la ceejiyo waa u dhintaa marka shaygii neefka la ceejiyaa ama asaga ficil uu sameeyey maaragtay xarig buu qoorta gashto maaragtay ku dhintay isagaa isceejiyey ama makhluuq kalaa ceejiyey noocay doontaba ha noqote u dhinto shaygaasi xaaraan buu noqonaya walidaalika cabdullahi bni cabbaas wuxuu dhihi jiray kaanat iljaahiliyatu yakhnaquuna ashaata xataa idaa maatat akaluuha yakhnaquuna ashaata yani waxay ahaan jireen dadkii jaahiliga ahaa kuwa neefka maaragtay rida ah ceejiye bay ahaan jireen markay dhimato inta ceejiyaan markay baktiso kabacdi bay cuni jireen buu yidhi marka wej kasta oo loo ceejiyaba dariiqo kastoo inta lagu ceejiye ay ku dhimataa waa xaaraam wey lama cunayo almunkhaniqaa la yidhaahda taana waana la ka reebay waalmawquudatu tii la uleeyey ay allatii tudrabu bixajarin aw casan aw aw naxwihima wax alla wixii la garaacay ama ulha lagu garaaco ama dhagaxa lagu garaaco ama wax kale ha lagu tume sidii loo dilaayey sidaa ku dhintay oo sidaa ku baktiyeyna ayana waa muquuda la yidhaahdaa waa xaraam weeyaan oo sidaa ku dhimato ayadana waa muxaram weeyaan sidaasoo kale buu qataadana hadalka ibnu cabbaas oo kale buu leeyahay kaana ahlu ljaahiliyati yadribuunaha bilcasaa حتى إذا ماتت أكلوها ساسو بيجر عبد الكمار قتادة بن دعام أهل الجاهلية باوحي أهايين ناكو يقرع جرين وأولين جرين بطبي كلا داري جرين مركي أي دماته أي ناف أو بختيه دبدأت بيعون جرين وصاتي سمين جرين marka al mawquudatu tii la uleeyay sidii loo uleeyay loo loo garaacay sida ku dhimatay ayana waa muharram weeyaan wal mutaraddiyatu midii meel dheer ka soo shalwatay oo ka soo dhacday yaani ayana waxa weeyaan waa la ka xarimay weeyaan yaani hurrimat alaykum al mutaraddiya tii meel sare ka soo dhacday التي تتردى من أعلى إلى أسفل فتموت بذلك على إله سلا أسقل لمطي ayana waa idinka xarimay weeyaan marka saddexdan hadda la sheegay almunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiya saddexdaasi waxay u dhinteen ayagoo aanan dhiig uusan ka daadanin dhiig ka daatay male meel ka soo dhacday waa dhimatay waa la ceeji waa dhimatay waa maaragtay waa la uleeyey saasay u dhimatay weeyaan marka dhiiggeedii baa sida baktigu gudihiisa ku jira saasay ku dhimatay maytidii ay la mid tahay weeyaan والنطيحة مدي لهرتيينا أينا والدين كحرمي وي النطيحة وحلوجة بمعنى المنطوحة بالإلهة المنطوحة وفعيلة بمعنى مفعول مفعولة بالإلهة في لهرتيين وي يعني نيف كلا أيا هرتيين مركاسي سيدا كل متي حتى مركو هرتيو جيس بحد قليو جيس كيس انتو كو هرتيو حبدلو لي هدو ربو ديك بحكا داتا هدو ربو meeshii laga gowracayba xataa intuu gees ka geliyo xaba ka dalooliye dhiigbaha ka daatay waa bakti weeyaan mar haddii harti ay ku dhimato oo aan la gowracin yani xataa meeshii laga gowracayo xataa ha laga dalooliyo naafkaasa ka dalooliyo kaleeto geeskiisa waa muxaram weeyaan iyadana wamaa akala samcu dugaagga wixii ou cunayna ayana waa laydinka xarimay yani waxa waye libaax baa qabsaday برواء قبصدي اعني يعني وحي لميدا وحي مارت حيوانك cuni jiray oo dhan wixii ay cuneen ayana oo sida ku dhintay waa la idin ka xarimay weeyaan laana qataado kale wuxuu leeyahay jaahiligi baa waxay ahaayeen kaana ahlu jaahiliyati idha jaraha as-sab'u shay'an faqatalahu akala minhu mudijri yani aw akala minhu يعني وحو مارت أورنجري أو أكل منه أكلوا ما بقي منه مديجري يعني هدي ناف كهدو الضباق طاوعه أما أو قافقار كعنه أما أو دلوسدا أو دنتا أو حوغا أو صار ريبو وحي أو صار ريبو بجاهل بعني جري marka hadii dugaagani neefkan ictidaa uu ku sameeyo oo ku xadgudbuu cuno oo sida uu dhinto وانا حرام وي ان انغنا عنو ويان وانا لك حرمي ويان markaas aan laga soo isticmaalo la yiri illa ma zakaytum yaani illa ma zakaytum wixii aad gowracdaan mooye neef baa la ceejiyay asagoo dhiman raba baad u timid waad gowracday ma uusan dhiman inta saruuxda ka bixin baa u timid markaasaad maaragtay ayaad waad gowracday waa xalaal ila ruux baad ku soo gaartay isagoo nool baad u timid oo laakiin sakaraad oo la ceejiyey waad gowracday kii la garaacay oo maaragtay la tumay baad u timid isagoo oo maaragtay yacni ruuxdii ku jirto waad gowracday waa kuwa xalaal wey tii soo dhacday meel sare ka soo dhacday iyadoo taallabaad u timid oo ruuxda ku jirto waad gowracday waa xalaal wey kii la hartiyey kii dugaagga uu cunay ayadoo nolosha ay ku jirta baad u timid oo ruuxda ku sugan tahay markaasaad gowracday waa kuwa xalaal weeyaan walidaalika ayuu maaragtay cabdullaahi ibn cabbaas uu oran jiray yacni iyo salafkii dad badan oo ka mid ah sida maala saciid ibnu jubayr iyo xasan albasri iyo sudiyi iyo waxay dhihi jireen ilaa maa dabaxtum min haaulaa'i wa fiihi ruuxun fakuluuhu fahuwa dakiyun bay dhihi jireen yacni waxay oran jireen wixii aad gowracdaan oo kuwa aan soo sheegnay ka mida oo ruux ayadoo ku jirta aad timaadeen oo saa ku gowracdeen cuna maxaa yeelay waa mid la gowracay waa kulla gowracay oo fawa dakiyo mid la gowracay weeye cuna bay oran jireen marka macnahaas weeyaan yacni qofkii shayga neefkii xayaatada aad ku gaartaan oo aad gowracdaan munkhaniqada iyo wixii ka dambeeyo وإذين حلال ويا هذا مربى قول عذاب إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما شيء والإنك حرمي ذبح لقورعي على النصب وحي لقورعي على النصب dhagxaan taas korkeeda lagu gowracayna waa la ka xarimay way marka an-nusub laba yaani maartay nusub waa la yiraahdaa nuunka iyo saadka waa la isla godaa nusub baa la yiraahdaa nusbina waa la yiraahdaa oo nuunka inta la godo saadka la reebo ayana waa jirtaa marka haddaad labadaba yaani waxa weeye nusubkaani in jamac laga dhigo oo mufradkiisa nisaab waaye leeyahay nisaab sida kitaabun kutub lagu jamciyo oo kaleeto kitaabun kutub baa lagu jamciyaa sidaas oo kaleeto weeye in sidaa la yiraahdo ama in la yiraahdo waa mufrad nusubkan laftiisa baaba maaragtay mufrad ah jamciisuna waa ansaab oo kaleeto in la yiraahdo sida maalan cunuq oo kaleeto markaa tira cunuq waa luqun kaliya mufradow acnaaqna waa lagu jamciyaa jamciisa ansaaban yani acnaaq oo kale buu noqonaya wey quful oo kaleeto baa tiri aqfaal baa lagu jamcinaya marka in mufrad la yidhaahdo oo maaragtay jamciisu uu sidaa yahay ama jamac weeye oo mufradkiisu sidaa uu yahay wixii aad doontaba waxa weeyaan labadaba waa waa waa la isticmaalaa weeyaan hadda nusubkani maxaa loo jeedaa wamaa dubixa cala nusubi sida zamakshari kitaabkiisa kashaafka uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay yacni nusubka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa buu odhanaya zamakshari jaahiliga baa waxay lahaan jireen kaanat lahum xijaaratun mansuubatun xawla alkacba yadbaxuuna calayha wayashraxuuna allaxma calayha buu yidhi yucadimuunaha bidalika wayataqarabuuna bihi ilayha marka fasumiyat alansaar sidaasaa nusub loogu tilmaamay buu leeyahy jaahiligi baa waxay lahaan jireen dhagxaan oo baydka maarata gaarirayaashiisa yaallo baydka baytullahi alxaraam gaarirayaashiisa ayay dhagxaan u taallaa dhagxaantaas waxaa loola qasdaa xoolaha lasoo qaadaa iyadoo la barakaysanayo lagu taqarubaya xoolaha lagu korgowracaa markaasa hilibka lagu waraa oo hilibka ay dhigan jireen weynayn ay dhagxaanta weynaynayaan darteed ayay u yeeli jireen sidaas bay u samayn jireen tacdiimin ay tacdiiminayeen marka sidaasaa nusub loogu tilmaamay taasay samayn jireen weeyaan marka salafkana sidaasay ku fasiraan sida mujaahid ibnu jubayr oo kaleeto iyo markay fasirayaan kaanat innusubu xijaaratun xawla alkacbati bay yidhahdeen nusubta waxay ahayd waa dhagxaan kacbada gaarirayaasheeda tiilay oo maaragtay xoolaha lagu dulqasho oo la barakaysto oo sidaas oo kale ah meeshaas lagu taqarubo xoolaha lagu agowraco taasoo kale bay ahaan jirtay marka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta uu ka reebay in meeshaas ay wax ku gowracaan bal nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaad og tihiin xadiidu buwaana ninkii weydiiyey wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow nadar baan galaye inaan oofiyo meesha buwaana la yidhaahdo inaan ku gowraco baan niyeystay ka waran markaasuu yidhi halka yani sanam meesha ma yaalla buu yidhi meel sanam yaallo asnaam ma tahay mayu meel ciid min acyaad aljaahiliya meesha ma tahayo meel la iskugu soo baxo dadku iskugu yimaadaan miya buu yidhi maya buu yidhi markaasuu yidhi oofi binadrik buu yidhi nadarkaada marka oofi oofi buu yidhi waxaa halkaa ka garanaysaa haddii ay tahay meel ciid ahaan la iskugu imaanaya iyo meel la barakaysanayo oonan mino iyo meesha xoolaha lagu gowrici jiro hadiga aan ahayn meesha lagu gowraca aan ahayn hadigaas aan ahayn oo kale yacni maaragtay barako loo taga iyo yacni meel maxaa la yidhahdaa asnaamo ay ku taalla iyo meel ilaahay khayrkii lagu baryo iyo haddii xoolaha lagu gowraco wamaa dubixa cala nusubi bay soo gelaysaa weya maxaa dhagxaantii kacbada meel sharaf la wey dhagxaantii agteeda ahayday ku taqarrubi jireen ayaa laga reebay marka haddaa qabri hebel ola soo qasado oo tiraahda shiikhaa weliga ahee maaragtay uliyin ilaahay ka mid a aan qabrigiisa meel hebel kusoo gowracaya wamaa dubixa cala nusub bay gelaysaa weya maxaa yeelay lama ogola meeshaasoo kale in lagu qalo waxaa weeye neefkan meeshii ilaahay u jideeyey acyaad aljaahiliya in laga fogeeya baa la rabaa wey waa in meesha maarata meelaha mubaxaadka ah oo kale lagu sameeyo meesha manhigaana laga fogaada baa la rabaa wamaa dubixa cala nusubi yacni waxaa la yidhaahdaa kullu maa nusiba faxubida min duuni illah waxa la wixii inta la taagay ilaahay ka soo haro la caabudo oo dhan baa nusubka soo galay weeyaan wama dubiha ala nusubi wixii maaragtay dhagxaantaas lagu gowracana oo dushooda lagu gowracaa waa xaraam ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه مركو آية فسريه فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع فعل كاس سنعبا سرسميين فالكاس أي رب كرر المؤمنين وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحوليه مؤمنين كان إلهي وكحرمي عنتانك حولها ماشا لقوك ورعاء عنان نصبتاس أكتد لقوك ورعاء inay cunaanna ilaahay waa ka reebay buu leeyahay maxaa yeelay waa shirkiga ilaahay iyo rasuulkiisa ay xarimeen weeye aayaddana wuxuu leeyahay fayam wayanbagii an yuxmala hada calaa hada yani inaanan wamaa dubixa cala nusubi aan lagu fasirin wamaa uhilla bihi ligayr illahi oo kale ma ah kaa in lagu xambaara ma ah nusubtoo in dhagxaantan loo daayo laakiin wamaa uhilla ligayr illahi wax alla wax ilaahay waxaan ahayn magaciisa kor loogu qaado idin ayaa loo jeedaa laakiin tan in sidaa laga dhigo oo dhagxaantaas sida maalan mujaahid iyo jubayr ay ku fasireen waxaa ibnu jurayj ay ku fasireen oo kale laga dhigaahi macnahaas ayaa habboon buu odhanaya maaragta ibnu katiir raximahullah wa an tastaqsimuu bilazlaami waxaa kaloo laydinka reebay waxurrima calaykum ayuha almu'minuun mu'miniintii waxaa laydinka reebay an tastaqsimuu ay an tatlubuu inaad talabtaan alistiqsaam qayb weydiin bilazlaami qoryihii aad ku weydiisataan alistiqsaam waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa hadda alistiqsaam waa yacni qofka oo wixii rabbi u qoray khayr iyo shar miyaan ka warqabnaa wuxuu barri waxaan la kulmi doona miyaan ognaa waa qayb weyn naga maqan marka wuxuu rabbigaaga kuu qadaray oo khayr ah ama shar ah ogaanshaheedii aad ku dalabto yacni maaragtay qoryahan aad ku dalabto ood ku doontaa ayaa laydinka xarima buu allah leeyahay subxaana watacaala alazlaam marka waxaa la yidhaahdaa jamcu zulamna waa la yidhahdaa zayd waa la godaa ama zalamna waa la yidhaahdaa weeyaan zalamna waa la yidhahdaa in la kordhigo waxaa loo jeedaa waa yani aslaamtu waxay ahayd waa saddex qori wey saddex qori bay jaahiligii samayn jireen saddexdaa qori mid waxaa ku qoran ifcal midna waxaa ku qoran laa tafcal midna waxba kuma qorna saddexdaas qori bay haysan jireen riwaayaadka qaar waxay leeyihiin saddexda qori mid waxaa ku qoran meesha ifcal ay leeyihiin amaranii rabbi baa ku qoran rabbigay baa i amray meesha laa tafcalna nahaanii rabbii rabbigaybaa iga reebay baa qorigaa kale ku qoran midna waa bannaan yahi waxba kuma qorna marka saddexdaa qori qofka markuu safar rabo inuu safro inuu guursado inuu tijaaro galo iyo wax lamida qarad min aqraad maaragtay oo oo danihiisa ka mida markuu doono inuu sameeyo uu doonayahay iyo wuxuu samayn jiray qoryahaas ayuu wuxuu ku ridayaa bahal markaasuu ruxruxaya waa ruxruxaya waa ruxruxa ruxruxa markuu cabbaar lulo ayuu mid soo saaraya midkaa marka uu soo saaray hadday ay noqotay ifcal hadday tahay ama amarani rabbii ay tahay خلاص دنتيس وقد قاقيا يعني هو شيء خير خير وإله بابا أمريبا فسمين يوحي قورك بقليا تجارتي وآذيا وحي دور سمين حتى لا تفعل أما نهاني ربي أوسى بحضنا شقدي سفرت كله كفري سنة ما بحي حتى كي أن حق قرنين أوسى بحضه مربضاد وكعلنا والله يا والله إلى اللي بدو دي متكود أوسى بحضه أيو سمين مركا الاستقسام بالأزلامك وطاوية مركا الله ما أقرأ muslimiinta waxaa la yidhi waxaa la faray bedel ay khayrka iyo qismiga ay qoryaha ku ogaade ku ogaan lahaayeen istikhaaro wax la yidhahdaa la faray istikhaaro ayaa la faray waxaa la rabaa tijaarad rabtaa inaad gasho reer baad rabtaa inaad gabar baad rabtaa inaad guursato inaad reer yeelato wax lamida baad rabtaa waa amar baad ku dhaqaaqaysaa mar haddii arrinkaasoo kale aad doonaysid wuxuu nabigeena noogu bedelay calayhi salaatu wasalaam istikhaara wax la yidhaahdo khayr doon ilaahay la weydiisto waa maxay waa inaa ilaahay caabudaa kow waa soo weysaysanaysaa labo laba ragcaa tukanaysaa labada ragco ragcada hore faatixada markaad akhriso qul yaa ayuha alkaafiruun baad akhrin ragcada labaad markii aad faatixada akhriso qul huwa allahu axad baad akhrini markaad labada ragco dhammaysato dabadeed ayaad ilaahay weydiisanaysaa sida xadiidkii jaabir ibni cabdilaahi oo warinaya xadiid imaamu axmed iyo maaragtay ee aimo fara badan ay warinayeen ee imaam bukhaari asxaabu sunan ay warinayeen xadiid jaabir wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam yucallimuna اlistikhaarata kama yucallimuna suurata min alqur'aan sida qur'aanka suurad ka mida uu noo bari jiray nebiga ayuu istikaaradana noo bari jiray buu rasuulka calayh salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi wayaquulu wuxuu dhihi jiray buu yidhi idaa hama axadukum biاlmri haddii qofkiin uu doono arin uu ku hamiye inuu sameeya falyarkac rakcatayni min gayri اlfariida laba ragcoo aan waajib ahayna sunno ah ha tukado markaa uma liyaqul ha yidhaahdo allaahuma inii astakhiiruka bicilmik waastaqdiruka biqudratik waas'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam waanta callaamu lhuyuubi allahuma in kunta taclamu ana hada alamra khayru lii fii diinii wa dunyaaya wamacaashii wacaaqibata amrii aw qaala caajila amrii waaajilihi faqdirhu lii wayasir lii uma baarik lii fiih وإن كنت تعلم يعني أنه شر لي في ديني ومعاشي وع... في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم ردني به ducadaas nabiga la bari jiray buu alayhi salaatu wasalaam marka qofka muslimkaana inuu ducada barto aad ugu fiican tahay maxaa yeelay ilaahay baad khayr weydiisanaysa allah ayuu waxaan ku khayr weydiisanaysaa cilmigaada waxaan qudrada kaa weydiisan awoodaada waxaan ku su'aalanayaa fadligaada weyn adigaa wax awoodo aniga waxba ma awoodo adaa cilmile aniga waxba malihi adaa qaybka ka warqabo waxa maqan og allah ayuu shayga arrinkan ku dhaqaaqayoon doonayo markaasuu magacaabaya qofka waa inuu sheegaa dantaasaan leeyahay inuu yidhahdo dantaas aan leeyahay hadday khayr ii tahay diintayda iyo adduunyadayda iyo noloshayda yacni maaragtay teeda hore adduunkayga iyo aakhiradayda ilaahu ii qadar oo ii fududee maaragtay iina barake ha yidhaahdo hadday shar ii tahay adduunkayga iyo diintayda iyo noloshayda iyo maaragtay aakhiradaydaba ay dhib ii tahayna rabbiyow iga sii jeedi anna ayada iga sii jeeday anna iga sii jeedi meesha khayrka jirana ilaahay uu ii qadar iigana raadi noqo ha yidhaah waa ducaa aada u qiimo badan sooma jeed sidaas rabbigiisa ha u baryo marka tan jaahiliga ay samayn jireen alistiqsaam biladlaam waa shay xaraamoo nala ka xarimay wey tanaa nala kugu bedelay midaana marka la rabaa in la sameeyo walidaalika ayuu imaamu albukhaari wuxuu warinaya can ibni cabbaasin yacni maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka furtay markuu kacbada galay caam alfatxi kacbada markuu soo galay ayuu suuraddii wuxuu ku arkay nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil ay derbiga ku sawireen mushrikiinta jaahiliga ku sawiray markaasay yacni waxay sameeyeen sawirkoodii ayagoo aslaamta ay gacmaha ugu jirtay ku sawireen markaasay waxay yidhaahdeen yacni maaragtay ibraahim iyo maaragtay ismaaciil markay dan doonayeen muraad leeyihiin qoryahaanay lulluli jireenoo wixii u soo baxay ku dhaqaaqi jireen saasay dhihi jireen nabillahi ibraahim iyo nabillahi ismaaciil markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaatalahum allah ilaahay ha lacnadee wuxuu yidhi laqad calimuu annahumaa lam yastaqsimaa bihimaa abada way ogaadeen inuusan marna aysan way ogaayeen cilmi bay u lahaayeen aslaam inaysan waxba ku weydiisanin iyo qoryahan inaysan khayr ku raadsanin way ogaayeen waa kidbi way u samaynayaan wey marka alistiqsaamu bilaslaam waa shay xaraama waa muxaram wey waan tastaqsimuu inaad ku qis qayb dalabtaan yani wixii laydiin qoray inaad ku ogaataan weyaan ood ku dalabtaan wixii laguu qora hadduu khayr iyo hadduu shar yahay bilaslaami qoryihii inaad ku dalabtaanna waa laydinka xarimay wey dalikum kiinaasi fisqun yani ishaarada waxaa loo celinaya alistiqsaamu bilaslaam qoryaha wax lagu weydiistaan fisqun daaca ka bax wey waa fisqi weeye waa baadi weeye waa shirki weeyaan marka ilaahay istikhaaradaas ayuu noogu bedelay weyaan alyawma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum alyawma maantadan la joogo ya'sa aladiina kuwii way quusteen marka aayaddan intaana ka soo tegin waan tastaqsimu bilaslaam culammada waxay u daliishadaan wax alla wixii aslaamta xukunkeeda qaadan karoo idil waa muxaram ilayhi waan tastaqsimu bilaslaami ayay soo gelayaan wax alla wixii soo geli karo waxaa weeye inaad tidhaahdid khayrka waxaan ku ogaanayaa xidigaan xidigaan fiirinaya inuu barwaaqo ee dhul sanadkaa noqonaya iyo inuu maaragtay ay abaar tahay aan ku ogaanay haddaad tidhaahdo faalka waxa la yidhaahdo oy dadku dhigaan oo dhulka maaragta ku faaliyaan oo xarxariiqaan oo khaybaan ku ogaanaya maaragta colaad inay jirtay inay shar jirtay iyo aan ku ogaan waa muxaram weyn maaragta waxaa la mid ah islaamaha yidhaahda qaxwadaan fiirinaa iyo qaxwada waxbaan ka fiirinaa yidhaahdo haybkaan ku ogaanaa yidhaahdo waa soo gelayaan taas baa la mid ah waxaa la mid ah shimbiraha oo la duuliyo tatayur baa la yidhaahdaa shimbiraad inta u tagtaa duulinaysaa dhanka midigta hadday u duusho khalaas waa ku dhaqaaqaya wixii waan samayn bidixda hadday aadana waan ka hari waa muxaramaadkay ka mid tahay waxaa la mida waxa wadaadadu ay sheegaan waa ishaareeyaa indhahaan waa soo gelaysaa ishaara indhuhu isku qabanaya markaasuu dacsanaya uu leeyahay yacni wuxuu odhanayaa maarata waxaas halkaasaa lagaa soo gaaray ama waxaana saana iyo waxaasoo dhan ma ujeeda waa waa wax waxaa weeye waxyaalaha muxaramaadka soo wada gelayo marka waxaasoo idin culammada waa u daliishadaan in la rumeeyana waxaas qofka rumeeyana waxyaalahaas oo kale qofka rumeeya hadda waxaa la mida wiilashan guryaha meelaha ka furtay oo yidhaahdo dad baan ku tufnaa yidhaahdana waa la mid waa qofaa loo keenayaa wuxuu leeyahay ha hebel waa sixran yahay maya kan waxaa waaye jinni buu qabaa maya kan waxbuu sheegaya waa isagana waa waa noocii shacwadadii waa lafteedii buu ku wuxuusan cilmi u lahayn ayuu sheegayaa marka qofkii rumeeyo wuxuu soo gelayaa xadiidka imaamu muslim وغيره أو ورنايو عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعراف قفكاس وقال عراف شرع عروك قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما نبي النساس ولي عليه الصلاة والسلام قفك قف عراف أتغو أوحو شيء ين الرميو أفرت صلاة الله ما أقبله رسولك صلوات الله وسلامه عليه رواية كلا حديث كلا إمام أحمد أبو داود حاكم ورنا يانا نلقى حوير من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يعني حتى لو محمد وحي لوسو دجيه القرآن كيا مد بينيه ويوير كفريه أيو نقوني مركا وحيالها سو إذن وحي سو قليا وحيالها محرمات وأن تستخدم بالأسلام لأن غيرك إلهي بأوك عدك لا تكور قد تمالي اليوم يئس الذين كفروا من دينهم اليوم ما انت ذل الجوغا يئس الذين كوي ويقوستين كفروا قالوا بي من دينكم دينتين بي كقوستين اليوم لا مركب محل وجيدا علماء وحيليهم ويوم نزول هذه الآية maalinta ay aayaddan soo degaysay ayaa loo jeedaa oo yowmu carafa ah bacda salaati alcasri fii xajati alwadaac waa maalin carafa ah oo yowm carafa la taagan yahay bacda alcasri wuquufa carafa uu jiro xajatu lwadaac oo nabiga xajiyey ayaa loo jeedaa maalintaasi culammada qaar waxay leeyihin maye waxaa loo jeedaa alyowmadan waxaa loo jeedaa alzamaan alxaadir waqtigan la joogo waqtigan aan joogna baa loo jeeda wamaa yatasilu bihi min almaadi waalaati iyo waxa la xidhiiro oo waqtigii shalay iyo daraad iyo maalmihii dhawaad wixii tegay iyo waqtiga imaan doono waqtigaanaan baad odhanaysa waqtigaan joogno adoo maaragtay maalmo tegey iyo maalmo soo socday iyo haddaba u wada jeedo intaba waa la yidhaahdaa alyowma maantadan waqtigaan la joogo ya'isa aladiina kuwii way quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinay ka quusteen yacni diintiinay ka quustaan waxa weeye inay idinka qaalib noqdaan oo idinka adkaadaan diinkiinna ay buriyaan ayay ka quusteen iyo idinka inay intiina soo celiyaan ay gaalnimadiina ku celiyaan ayay ka quusteen weeyaan ya'isa aladiina kafaruu min diinikum ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم في صحيح وقورنا حديث جابر وحوري إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم شيطان كقوستي إن أي ذاتك مصلين تجزيرة العرب يقع عبدان oo ka qoostay buu yiri laakiin isku dirbo sameeynaya inuu dhaxdooda ka shaqeeyo tahriish ayuu ka shaqeynaya way marka al-yawma ya'sa alladheena kafaru min diinikum yaani diinkiinima ilaahi idin dhameystiray allah ilaana hay lama caabudayo muslimiinti waa loo dhameystiray baa loo jeedaa way marka idinka mar qaalib noqon karaan fala taqshawhum gaaladii ha ka baqinina inay idinka qaalib noqdaan ama diinkiina ay buriyaan ha kaga baqinina waqshawni aniga iga baqa khashyada dabta iyo cabsida dabta anaa iskale oo idiin gargaar iyo cadowgiina lidta idinka siinayay alyawma maantadan la joogo ayaan akmaltu dhamaystiray lakum idinka idiin dhamaystiray diinakum diintiinaan idiin dhamaystiray yacni diinkiinnii ayaan idiin kaamil yeelay imaam albagawi markuu kitaabkiisa tafsiirka uu aayaddan fasirayo wuxuu leeyahay yacni alfaraa'ida waalsunana waalxuduuda waaljihaada waalaxkaama waalxalaala waalxaraama فلن ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن والحدود والأحكام مكاس يري هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه يعني وحوي دينك نبان دين دميستر وحي فرض أها وحي سنة أها وحي حدود أها جهاد هدوي هاي أحكام هديتاي حلال حرام وحي تاي كله إذن دميستر مركب aayadan ka bacdi wuxuu leeyahay wax maaragtay tahriim iyo tahliil soo degay iyo faraa'id iyo sunan iyo xuduud maba jirin ba aayadan ka bacdi wax dambe soo degay ma jirin laana ilaahay baa kamilay subxaanahu wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum diinkiinnii ayaan idiin dhammaystiray oon idiin kaamiliyeen wa atmamtu calaykum nicmatii wa atmamtu waan taam yeelay waa kaamil yeelay waa dhammaystiray weeyaan calaykum idinka ayaan idiin dhamaystiray nicmatii nicmadaydiina waa idiin dhamaystiray maxaan idinkugu dhamaystiray biikmaali diini washariica mar haddii diinkii laidiin kamilay shareecadii laidiin dhamaystiray yani maaragtay waa nicmada ilaahay baad haysataan diinkii baa idin kaamil noqday waa nicma ilaahiya weeyaan subxaana wa tacaala maxaa yeele ilaahay maaragtay yani horeyba u sheegay wuxuu yidhi waliutima nicmatii calaykum waan idiin dhamaystiri doonaa nicmadeydaan idiin dhamaystiri doonaa markaasaa loo dhamaystiro lii waatmamtu calaykum nicmatii nicmadeydii baan idiin dhamaystiri waradiitu waan raadi noqday lakum idinka ayaan waxaa idinkaga raadi noqday alislaam islaamkii diinan diin ahaan baa idinkaga raadi noqday marka diinan tamiisnima ku nasbinaynaa wey diin ahaan ayaan idinkaga raadi noqday ayuu allah leeyahay diin aan marka diinka islaamka ahayn ilaahay ma aqbalayo subxaanau watacaala الله مرنا ما أقبلين سيدة في سورة آل عمران أنكسوا مرني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وحال الإسلام كأحين إلهي الدين هانو ما أقبلين دين كلا أقبله مركوا ماركتي ودين كإسلام كويا الله دين كاس إنه دميستري أيو كقل الذي سنيا دك مسلمين تعالى ولذلك ابن كثير وحوليه وحوي وأكبر نعم يعني الله نعموين كيسة كو يعني أيو عديبه ثم بين تعالى أكبر نعمه وأعظم مننه على هذه الأمة ومحي دينك يعني نعمة هو إلهي بني مدى أوقلي وهو إكماله لهم دينهم diinkooda u dhammaystray falaa yaxtaajuuna ilaa diinin hayrihi diin aan midkaan ahayn islaamka aan ahayn uma baahna walaa ilaa nabiyin hayri nabiyihim nabiyulaahi maxamed aan ahaynay u baahan yihiin ma jiro oo ka dambay imaanaya ma jiro falaa xalaala ilaa ma axalla walaa xaraama ilaa maa xarama shay xalaala ma jiro ilaa wuxuu ilaahay xalaaleeye mooye xaraamna ma jiro ilaa ilahay wuxuu xarimay mooye walaa diina ilaa maa sharaca diinna maba jiro ilaa kan ilaahay uu jideeyey mooye wa huwa diin lislaam marka falaa yaxtaaju lmuslimuun muslimiinta uma baahna ilaa ziyaadatin abada wax ziyaada u baahan yihiin ma jiro diinkooda waa loo dhammaystiray wax ziyaadaa ma jirto weyan oy u baahan yihiin lama arko walidaalika yani maaragtay waxaa la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aayaddan ay soo degtay yani maaragtay sida ibnu jariir atabari wakayruhu ay warinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markay aayaddan soo degtay wuxuu gadaasheeda noolaa keliya yani waxay leeyihiin biaxadin wa amaaniina yowma sideed iyo maaragtay kow iyo siddeetan maalmood ayuuba noolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddaa markay soo degtay kadib يعني كوي سيدة معلومات بولو لكن من إلهي بأفصده سبحانه وتعالى أيضا مرك إلهي مسلمين تأوكا ملي وعيد ذاتك مسلمين تأي عيد وأحيد ويا عيد ودين توديك إلهي قد ما يستري ولذلك بخاري مسلم بأي ورين أيام ترمذي النسائي إمار إمام أحمد بأ عن طارق بن شهاب طارق بن شهاب وحوليه جاء رجل, إلى جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يهود كم إلى عمر بن الخطاب ويهود مركز يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وحوليه يعني يعني عمر عمر بالله ده أمير المؤمنين وحاد آخر سهام بوير آية كتاب كينا كجرته haddii ay annaga nagu soo degi lahaydna maalin ciid baanu ka dhigan lahayn buu yidhi maalinkaas cumar uu weydiiyey waa ayu aayad aayadee way aayaddaa sheegayso markaasuu aayaddan akhriyoo yidhi yahuudiga oo yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum atamamtu calaykum nicmatii ayuu akhriyey cumar markaas wuxuu yidhi wallaahi innii la aclamu alyawma aladii nazalat calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi waxaan ogahay maalinka ay soo degtay aayaddan ay rasuulka ku soo degtay saacaddii ay nebigu ku soo degatay baan garanayaa waxay ahayd galab carafo ah oo maalin jumco ay tahay ayay maaragtay nebigeenu ku soo degtay salawatullahi wasalaamu caleyh marka fiiri maalinka jumcaha waxa wey waa maalin ciid oo ciidusbuuc wey yowma carafa weeyaan haddana maalinta carafada oo maalin weyn oo muslimiintao dhan ay carafo wada taagan yihiin waa maalin ciida w maalin aada u sarraysa weeyaan marka waa naqaanaa buu yidhi taasaana nagu filan ayuu odhanaya wey kolka diinkan ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhammaystiray way noo dhammaystiran tahay ziyaado uma baahna qofka marka diinkaan yidhaahdo waxbaan ku daraya oo waan soo kordhinayaayo wuxuusan nabiga ogeyn baan diin ka dhiganayaa yidhaahdo wuxuu la mid yahay qof nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku tuhmay khiyaano khiyaano ku tuhmay inuu wax qariyey oo asaga marka uu khiyaanad wixii nabiga u qariyey caddaynayo sida imaamu maalik raximahullahu maqaaladiisii mashhuurka ahayd oo ku tilmaamo wuxuu yidhi man ibtadaca fi lislaami imaam maalik imaamu daar alhijra imaamu maalik ibni anas wuxuu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يعني هذا الكافير وحول قفك بدعاء إسلامك قصة لا يشي بدعاء ليمان أو أركي إني وناكسنتها بدعاء حسن وارك بدعو سميه إني وناكسنتها واركايا qofkaas wuxuu sheegtay faqad zacama ana muxamadan khana risaala nabiyullaahi moxamed inuu risaaladii kala qariyey oo khiyaano sameeyo qaarna uu sheegay qaarna uu qariyey qof ku tuhmay ku sheegay weeyaan maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina diinkii baa loo kamila marka wuxuu dhan nabigana waa sheegay markaasuu imaam maalik wuxuu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diina maalintaas nabiga uu joogay aydan ay soo degaysay waxaan diin ahayn fala yakunu al-yawma diina maanta diin ma noqonay laana diinka ilaahay baa khatimay marka sheeyga bidcada la yiraahdo qofka inuusan marna uusan ku cibaadeysanin alraba qofka mubtadica waxa way qof nabiga tuhmay way bidca markuu la imaanaya ma ku cibaadeysanay waa tuhmo walidalika nabiga yiri man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd laana diinku waa dhamaystiray ma nabi ilaahi maxamed nabi ka dambeeya wax noo jidaynay kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga alayhi salatu wasalaam iyo istinbaadaadka iyo maarta culimada waxa ijmaac la yiraahdo ama soo saaraan waxaas baa diinteenu tahay wixii ibtidaa'a qofku inuu ka fogaado baa la rabaa weeyaan waxa waxa way hadii kale dib badan gaarsiinaysa weeyaan فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فمن اضطر قفك لو دباتك اليوم في مخمصة يعني baahi darteedna loogu dhibaato geliyo baahi oo baahan yahay darteedna loogu dhibaato geliyo maxaa loo dhibaato gelinaya aklulmayta iyo wixii ka soo haray baktigiiba inuu cuno iyo wixii ka soo haray baa loo dhibaato geliyo waa baahan yahay inuu cuno u baahnaanaya markaasoo kaleeto qofka sidaa loogu dhibaato geliyaay waa loo banaynayaa wy laakiin shardi baa lagu xidhoo la yidhi hayra mutajaanifin xaala kownihi hayra mutajaanifin yacni mid leexanayo asagoo aan ahayn yani ma hayra mutajaanifin mid leexanayo lanna waxaa la yidhaha almutajaanif xagga luqada waxaa lagu yidhahda almaa'il qofka leexdaa la yidhahda janafka waxaa la yidhahda almaylu aljanafu almaylu baa la yidhahda waa leexashada weeyaan marka hayra mutajaanifin asagoo aan mid leex mid aan leexanaynin liismin ilaa ismin يعني اسم كان هذا واحد لو جيدا المحرم شيء حرام تاونه وجيسن يعني asagoo aanan u baahnayn ayuu rabaa baahi aysan u haynin xaajo jirin ayuu rabaa inuu baktigii iyo waxaan kaleeto la soo sheegay dhan inuu cuno doonaya kaasaa loo jeeda qofka aanan kaa ahayn oo sidaa ku cunaay waxa allah uu leeyahay fa ina allaha alle hafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye oo u qaban maayo wixii baahi ay u geyso daruuro darteed oo u cunay allah u qaban maayo raxiimun alla naxariisto weeyo rugsadaa uu siiyey oo ugu naxariista addoommadiisa ولذلك يعني waxa weeyaan ee ruqsada ilaahay in la qaato weeyaan baqtiga hadii naftaada ay go'ayso oo aad aragto inay naftu dhimanayso baahi darteed u dhimanayso cunno kale oo aad haysatana aynan jirin ilaa baqtiga mooyee baqtiga waa ku banaan yahay inaad qaadataba ku banaan oo ruqsada ilaahay qaadato laana imaam ahmed fi musnadi wuxuu ku warinaya ibn hibban isagana fi sahih wuxuu ku warinaya ali ibn umar radiyallahu anhuma wuxuu leeyahay qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu allah wuxuu jecel yahay ruqsooyinkiisa in la qaato oo dadku qaataan ku dhaqmaan wuxuu u ruqsay inay qaataan sida uu allah u karahtanayo macsidiisa in lala yimaado oo u diidayo buu ruqsadan allah u jecel yahay subhanahu wa ta'ala ay u jeceliin marka ruqsada in la qaato baa la rabaa culimada marka waxay ka hadlaan tanaawul mayta qofka markuu arko yaani baqti baa meesha yaal cunana ma haysto waa dhimanaya wax kale haya ma laha wax xalaalo meesha yaal ma leh naftiina inay go'day ay maaragtay taagan tahay markaas waxay leeyihiin waa waajib inuu cuno baktigaas inuu cuno waa waajib wey hadduu diido uusan cunin oo saa ku dhintaa bari naftoo loo qabsanaya qofka hadduu sidaa ku dhinto diido bakti anigu cuni maayo uu yidhaahdo ayadoo ilaahay u xalaaleeyey oo saa uu dhinto naftiisii aakhare waa loo qabsanaya weyan marka inuu cuno baa la rabaa waxay kaloo culummadu ka hadlaan qadarka uu cunayo maasadu ramaq buu cunayaa oo wax yar naftiisa wuxuu ku celiyo cunay mise waa ka dargayaayo uu ka daad qaadani culimada qaar waxay leeyihiin saddu ramaq ku gaabsanay inta naftiisa ku soo noqon karto ayuu qaadanaya qaarna waxay leeyihiin may waa ka dhargaya waa calooshiisu buuxsanaya bal waaba daad qaadan hadduu safar ku jiro zaad uu qaadanaya waa safar sahay buu kasii dhiganayaa bay leeyihiin calaa kulli xaalin masaa-ishaas waa masaa'il fiqhi ah weeye culimmadana ay aada uga hadlaan laakiin waxay kaloo ka hadlaan haddii matalan meeshaan ay meyti taallo bakti baa yaala xoolo dadeed kaleeto dad kale xoolahoodna meesha uu yaalo muxuu samaynaya ma maytidu hor cunayaa mise xoolahan dadka kale xoolihii dadka iska lahaana meesha ma joogaan maalinkiisa ma joogo muxuu samaynayaa waa ka maqan yahay culammada waxay leeyihiin sida imaam maalik iyo maaragtay shaaficiyada aktariyadooda iyo koox oo maaragtay axnaafta ka mid ihi waxay leeyihiin wuu cunayaa laakiin bishardi damaan waa damaanad qaadaya haddii berri ninkii maaliga uu qabsado inuu bixin doono darteed buu u cunayaa bay odhanayaan imaam axmed wuxuu leeyahay maya baktiguu cunaya xoolaha dadka ma taabanayo baktiguu cunaya xoolaha ma taabanayo saasuu odhanaya weyaan maxaa yeelay arrintan waa ruqso ruqso ilaahay uu siiye weeyaan marka yacni ruqsadaan ilaahay siiyey kana waa shay xoolo dadeedoo xaaraan buu ka yahay kana daruuro loogu xaray loogu xalaaleeyay buu orani marka daruuradii saasoo isticmaalaya xoolaha dadkana ma taabanaya buu leeyahay marka haddii marka uu cuno fa ina allaha ghafuurun raxiim ilaahay subxaana wa tacaala waa u dhaafayaa waxay ruqsadii buu qaatay allahna waa alla raxiimo waaba noo xalaaleeye baktigii laftiisii in la cuno kee la hormarinaya marka maalan baktigii waaba hilib doofaara inta yaallo wamaa uhilla ligayrillah bakti kalaa yaallo wixii o dhan mukhaniqadii wixii o dhan baa meesha wadiya muxuu samaynaya yacni culammada markay doofaar iyo iyo isku qabtaan bakti meeshaan yaallo uu jiro labadaba waa xaaraam wey muxuu hormarinayaa bay leeyihin waxay leeyihiin shayga marka horeba akligiisa oo xalaasha ahaa markiisii hore ayuu hormarinayaa bay leeyihin labadii baktiga hadduu sii la yahay doofaarka doofaar aadi maaye baktigaan maytadan xoolahan xalaasha ah ma'kuulka ahaa ayuu hormarsanaya iyagoo cunayaa bay leeyihin hada wabillahi tawfiiq sal allah wasallam calaa nabiyina maxamed